markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada waxaana si wada jir noogu soo jeedinaya ibraahim daanduray iyo caashacuud
wacana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan waxaan idinku haynaa barnaamijka dhambaaladii aad soo dirsateen dabcan iyo heesihii aan idinkaga soo xuli jirnay xulka xulalka dhambaalka ugu horreeya barnaamijkana waxaa inoo haya ibraahim ibraahim haanuun axmed cabdi iyo xaaskiisa zaare bashiir maxamed iyo hooyo xabiibo cali ciise iyo saciido axmed cabdi iyo cayne aadan maxamed iyo luul aadan maxamed jamaal aadan maxamed cabdirasaaq aadan maxamed iyo cumar aadan maxamed iyo nuurto xasan habaryar shanqaro maxamed cali iyo habaryar nuurto maxamed cali iyo xaawo xasan cusmaan xaawoluul iyo caruurteeda dhammaan dadkaasna waxay taaniyad farxad la gaarsiinayaan aadan maxamed ibraahim iyo xaawo maxamed isaaq oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho madiina gaar ahaan degmada dharkeenley waxaan wiilkaasi loo bixiyey haaruun aadan maxamed soo barbaar ayaan leenahay noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo waalidkiiba waxtara dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha dadka dirayana waxaa ugu horreeya baa layidhi hooyo kaltuumo maxamuud waa hooyo kaltuumo maxamed iyo hooyo faadimo saalax hooyo deeqo maxamed faarax safiyo macalin cabdi shamso macalin cabdi iyo xamdi macalin cabdi waa dhammaan ilmo macalin cabdi maxamed a ku jira anzaal deeqa kaysane dhammaantood waa ilmaah maxamed macalin cabdi amaal maxamed jeele iyo cabdi deeqo cabdi iyo muriyo cabdi iyo bishaare yuusuf maxamed iyo maano yaasiin xasan cabdirasaaq yaasiin cabdulaahi iyo dhammaan ilmaah qaasim cabdulaahi waxaa ku jira nuuradiin cabdifataax cabdiraxmaan axmed cabdulcasiis cabdimaalik iyo luul dhammaantood waa ilmo qaasim cabdulaahi iyagoo isku duuban waxay tahniyad aroos hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda baa layidhi boqorka iyo boqoradda waa tahay nasteexo macalin cabdi iyo sheegeeda sharmaarke qaasim cabdulaahi arooskooda iyo meherkooda oo wada socda uu ka dhacay dhadhaab dhagaxley ducada waa xaggiina bay yidhahdeen waxaan leenahay arooskaasi allaha ka dhiga midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano heesta ugu horreysa barnaamijkan idiin soo qabanaynana waa heesta lahasho iyo codka fanaanada codka dahabiga leh khatra daahir cige
waa tahay lahasho waxaan filayaa inaad si weyn uga hesheen mar kale iyo dhambaalladii waxaan u baqayaa abba cali cabdulaahi guuleed iyo hooyo xaliimo ou jaamac iyo hooyo sabaad faarax hooyo faadumo cabdulaahi deeq cali cabdulaahi xabdi cali cabdulaahi sheekh rashiid cali cabdulaahi axmed cali cabdulaahi khadar cali cabdulaahi maxamuud cali cabdulaahi farenka loo yaqaan iyo cabdishakuur cali cabdulaahi sayid cali cabdulaahi ibraahim cali cabdulaahi iyo dhammaanba reer cali cabdulaahi waxayna dhammaantood taanid gaarsiinayaan siciid xaaji cali cabdulaahi guuleed iyo nuura cabdiraxmaan xuseen oo arooskoodu uu ka qabsoomay degmada gaashaamo ducaduna waa dhankiina ay leeyihiin arooskaas allah ka dhiga kii lagala kulmo bashooshii barwaaqo eebana uu kala siiyo walaad qeyr qabta
ugu horeyn ayaa la yidhi dhambaalkan daadihayaasha barnaamijka dhambaalka iyo salaamaha oo ah hambalyada iyo heesaha waan idi salaamaynaa baa layidhi marka xiga annagoo kale ah bay yidhaahdeen ustaad cabdinaasir cabdulqaadir geese iyo brofesor axmed cumar gaagaale iyo hooyo xaliimo cilmi nuur aabe axmed nuur xuseen iyo xasan nuur xuseen cabdulqaadir nuur xuseen cali nuur xuseen iyo geni nuur xuseen iyo kaaho nuur xuseen iyo luul nuur xuseen dhammaan reer nuur xuseen bay yidhaahdeen iyagoo isku duuban meelo kala duwanna jooga waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan injineer carays axmed nuur iyo marwadiisa baa la yidhi hiba cabdiraxmaan faarax oo laba wiil oo mataana ah ay ugu dhasheen caasimada soomaaliya ee muqdisho waxay leeyihiin labadaas wiil waxaa loo kala baxshay xasan iyo xuseen ducada waa xaggiina baa layidhi xasan iyo xuseen waxaan leenahay soo weynaada oo noqda kuwii kora ee kaalin wanaagsan naqaada oo dalkooda dadkooda iyo diintooda wax u tara aamiin heesta labaad in dhegeystayaashan usoo qabanana waa dhakhtar baysukeen qoray waxaa ku luqaynaya maxamed cali burci
dudugato geelqabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtaay ana cudurkanigu dhacay wamizigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saarehaduu dhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuurtaay anna cudurkanigu dhacay wamizigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay way calaf lagama dhunte kitaabay sukendigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendigay dakhtar bay sukeen qori adna weheli madhaadan dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynin duuxiyo lafahaai wa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara may dhananka geeliyo sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynine duuxiyo lafahay wa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid allay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta ka ilaasha sida ruux dhallaano hurda looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta ka ilaasha sida ruux dhallaano hurda looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte dhambaalkan wuxuu noogu yimid hooyo saciido sheekh aadan iyo hooyo iidoy cabdi habaryar oorow salmo mustaf xaaji isaaq iyo firdowsa mustaf xaaji isaaq shamso mustaf xaaji isaaq iyo xabso mustaf xaaji isaaq axmed cali kerow maxamed cali kerow mukhtaar cali kerow aadan cali kerow aniso cali kerow shariif cali kerow anas cabdulaahi maxamed iqra cabdulaahi maxamed cadday cabdulaahi maxamed sulaymaan sheekh xasan injineerka dhammaan waxa ay jecel yihiin inay tahniyad u diraan sabriin mustaf xaaji isaaq iyo cabdirashiid cabdinuur cabdi oo arooskooda uu ka qabsoomay dhadhaab xerada dhagaxley ducadan waa xagin arooska tallaah ka dhigo kii eebe uu kala siiyo owlaad qeyr qabta isku waara ayaan leenahay dhambaal kaloo qurux badanna waxa uu naga soo gaaray awoowe cali nuur cali aadan foodcad uu ku magac dheer yahay awoowe cabdiraxmaan cali aadan awoowe ibraahim yuusuf cabdi ayayo qamar yuusuf cali iyo awoowe axmed naasir sacad ciid iyo adeer xasan cumar khadiib alyiri iyo adeer maxamed cabdulaahi cali iyo adeer cali cabdulaahi cali alish buu ku magac dheer yahay iyo adeer abshir cabdiraxmaan cali iyo adeer bashiir cabdulaahi cali iyo adeer ibraahim cabdulaahi cali eedoon maryan cabdulaahi cali iyo dad kaloo fara badan aan la soo koobi karin waxaa iyagoo isku duubanaya hambalyo iyo bogaadin ahwada u marinayaan dhalasho ah abe cabdulqaadir cabdulaahi cali iyo hooyo qasuun waalayiri waa qasuun axmed naasir oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo jannaay baa layiri gabadhaasi oo loo bixiyey nuuro cayn cabdulqaadir cabdulaahi cali waxaan leenaha bay yidhahdeen nuuro caynay soo barbaaro noqo t d d d waa tahay dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta saddexaad ee barnaamijka ee galabtaan idiin haynana waa heesta garqaada jacayl yahow fanaanka axmed cali cigaal
aaguurtee dhibkaan qaabo bargaarse ilkahayga raarino ciilkahaygu gaaxinin garqaado jacaylyoho garqaado jacaylyoho gurihayga dhiigano hudkahayga raarino ciilkahaygu gaaxinin amataanu geyste angudayn nabalka amataanu geyste angudayn nabalka igu haadinayse dhibkan qabo bargaarse amataanu geyste angudayn nabalka amataanu geyste angudayn nabalka igu haadinayse dhibkan qabo bargaarse garqaado jacaylyo garqaado jacaylyo geylaaga hayaamiyo geygo'an salkeediyo gabahiira haydhigin garqaado jacaylyo garqaado jacaylyo geylaaga hayaamiyo gerigo'an salkeediyo gabahiira haydhigin amataan garawshiyo gargaraanka sugaya amataan garawshiyo gargaraanka sugaya damagalay tagtee dhibkan qabo bargaartee amataan garawshiyo gargaraanka sugaya amataan garawshiyo gargaraanka sugaya damagalay tagtee dhibkan qabo bargaarse
inaad si weyn uga hesheen ayaan filayaa heestaasi axmed cali cigaal iyo garqaado jacayl yahow waa tahay ibraahim dabaalkana waxaa soo diray qadar sugow salaad xasan cabdi mire deeqow maxamed cabdi zakariya maxamed cabdi deeqa maxamed cabdi luul aadan cali ubax shire maxamed iyo xasan cabdi mire iyo saado cusmaan cabdi daa'uud cabdulaahi warmooge xabiiba salaad jilcow faadumo cabdulaahi cabdi dhammaanna waxa ay tani u dirayaan cabdifataax maxamed cabdi iyo qatra daa'uud xasan oo isku guursaday beled xaw waxay leeyihiin guurkeena allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo eebbana ou owlaad kheyr qabta idin kala siiya aamiin ayaa leenahay waxaa tahniyad diraya dadka kale ah jaamac maxamed xirsi iyo iraad aydhiin xasan iyo elyaas cumar yuusuf sakariye raage bootaan cabdirasaaq biiriye iyo gooni maxamed muuse iyo siciid maxamed gamaadiid iyo ramadaan qorane xuseen boor saxafi baa la yidhi maxamed axmed jokor iyo naasir cabdi xaaji nuur wuxuu ku magac dheeryahay abtihawd iyo cabdifataax maxamed jaamac iyo yuusuf cabdi xodey maxamuud cabdi goodir daa'uud cabdulaahi saxanuuni baa la yidhi iyo ugu dambayntii cabdiraxmaan yuusuf macalin asxaab dhammaan dadkani waxay ambalyaar oo soo farxad la hawada u marinayaan majaajilista baa la yidhi cabdiqani isku filane iyo marwadiisa ikraan mahdi sheekh oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa ducada waa bahda v o a baa la yidhi waa tahay meherkaasi ka dhacay magaalada hargeysa ee dhex maray ikraam mahdi iyo cabdiqani isku filane waxaan leenahay allaha ka dhiga midkii idiin horseeda aroos loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin dhabalkana waxaa uu noogu yimid aabbo mukhtaar aadan ciise hooyo hodan cabdisamad xasan iyo dhammaanba reer mukhtaar maxamed sidiiq cafiifa hibo cabdishakuur cabdirashiid saciid iyo caysha iyo reer aadan ciise oo kale ah maxamed jamiilo zahra fawsiya cabdixakiin mursal shukri iyo khaalid iyo hooyo xabiibo cali xaashi sidoo kale waxaa hambalyo taalo midadiraya aabe cabdisamad xasan qaalib iyo hooyo faadumo yuusuf iyo dhammaanba ilmo cabdisamad anas luqmaan nimco asma zakariya zakiya cabdiraxmaan iyo xamse iyo hooyooyinka ilmo ugaas baaruud damac shamis ladan iyo xukun waxaana ay kala joogaan dadkaasi maraykanka sweden finland turkiga ethoobiya belgium kenya soomaaliya iyo somalilan waxayna hambali u dirayaan injineer axmed cabdikariin xuseen iyo doctor zakiya mukhtaar aadan oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana ay eebbe uga barayaan in uu kala siiyo owlaad keyr qabta aamiin ayaan leenahay heesta afraadeen dhegsayaashan oo ciyaarayno waa dhoof waxaa qaadaya maxamed axmed kuluc iyo xaliimo khaliif magool gaadidkana midan dhicin dheehliyayni siira dhaqsa meel walbow taga dheehliyayni siiraac dhaqsa meel walbow taga Dhoof, dhoof, dhoof, dhoof, dhoof. dhoof noole kulantee hadhantaalin waa tahay dhoof dhooftu gaadiidkana midaan dhicin oon dheeliyeynin sii raacbir waa tahay iyada ayaa ugu dambeysay barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah cashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale hawada ku kulmayno nabadgelyo
jacayl kani dhaawacay jacaylkani dhaalan rogay jacaylkani dhaansaday jacayl kani dhaawacay jacaylkani dhaalan rogay jacaylkani dhaansaday jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde bal inaan ku dhirado bal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof noole kulante hadhantaalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof noole kulantee hadhantaalin caashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo
amba dhigu kama fulo dhambal wada habeerka oo sidan dhaxal u yeesho amba dhigu kama fulo dhambal wada habeerka oo sidan dhaxal u yeesho